waaxda isku duwidda deeqaha ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ka foortay shir socon doona muddo afar maalmood ah oo ku saabsan hanaanka wada shaqeynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka shirka waxaa si rasmi a u daafuray agaasimaha guuda ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed shire oo carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in natiijooyinka hanaanka wada shaqeynta tirirka la waafajiyo mudnaanta qorshaha isbeddelka qaranka si loo gaaro horumar muuqdo oo la taaban karo laakiin waxaan ku qanacsannahay in ay wasaaradda maaliyadda xubno sare ee saraakiil sare ay soo dirsadeen waxaa kaleeto jooga hay-adihii kale dowladda ee hawsha iyadana nagala shaqaynayay sida sumeynay ka dhawaajiday shirkan shir ka horreeyey hordhacaha jiray kaayoo looga hadlayay waxyaabihii looga hadli lahaa shirka kan ee muhiimka ah ee hortabinta ula dhinaca dhaqaalaha dowladda waxaad kalood ka waraysaan in tiirku dhaqaaluhu uu yahay saldhig uu yahay qorshaha isbeddelka qaran maxaa yeelay horumarinta dhaqaalaha waa midda keliya oon rabno lix iyo labaatan bilyan lagu qiimayay in dalkan shanta sano ee soo socota in looga shaqeeyo haddii ilaahay raalli ka noqdo marka kasoo qaybgalkiina muhiim inu yahay warbixinadiina oon arki doono iyo presentation aan arki doonana aaday muhiim noogu yihiin waxaan rablaa marka shirkan inuu si habsaamile noogu socdo maalinta ugu horreysa shirka waxaa diradda lagu saaray tiirka dowlad wanaagga iyadoo si gaara looga hadlay dib u eegista dastuurka dhismaha nidaamka federaaleynta xoojinta ka qaybgalka bulshada iyo dibheshiisiinta iyo nabadeynta shirka waxaa ka qaybgala hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka qaramada midoobey deeqbixiyaasha bulshada rayadka waxaa lagu heshiiyey tallaabooyinka xiga iyo jadwalka kulamada soo socda ee hanaanka tiirarka